haatanna waxaa khadka si toosa ugu jira suldaan cabdulqaadir suldaan cabdulaahi xasan mayow oo ka mida salaadiinta beelaha begedi kaasi oo haatan ku sugan magaalada baydhabo kana cabanaya dhibaatooyin ka jira magaalada baydhabo sida uu nagu soo wargeliyey haddaba suldaanka ayaa nala soo xidhiiray suldaanka ayaan weydiinay su-aal ku saabsan waxa haatan keenay in uu nala soo xidhiiro haye suldaane waxaa keenaya sababaha keenaya inaan idinla soo xiriirno horta waxaan aada ugu mahadcelinaa qaybka iyo nidaamka xiriirkayga ama aragta usoo hagaajiseen ta labaad waxyaabaha aan ka cabanayno ama dhibaatooyinka ka jira waxay tahay in nidaamkii iyo qaabkii shirka loogu talagalay oo ahaa lix iyo saddex oo nidaamkii iyo roolkii u degana oo saas ahaa oo marka horeba la baabi'iyey tan labaad waxay tahay annaga beelihii waxaan ahayn dhistay saddexda gobol maamulkeeda dhisayaan ahayn dadka maanta nagu haysta ama nagu qabsanayana waxay ka yimaadeen lixda gobol si toos a waxaa loogu wareejiyey ama qaabkii iyo nidaamkii shirka gacanta looga saaray odayaal saxiixayaal la dhahayo oo aan ma aragtay cid aan ayaga ahayn ama qaabkay ku yimaadeen ahayn aanan ma aragtay u wareynin tan kale waxaa jirta ma aragtay saamin wadaagaan ahayn qayb kasta iyo cid kasta waxay ahayd in la isu tago la tanasulo la sameeyo dowlad la wada dhisto dadkii naga soo horjeeday waxay diideen in ay wax nala qaybsadaan waxay dhaheen meesha annagaa qalinka haysana annagaana xukumeyn taasoo ay ugu biishubayaan dadkii maamulka loo dhiibay oo maaragtay dadkii ahaa maaragtay mas-uuliyadda ka ahaa shirka taasoo ay raalli kaga noqdeen taasaan ka cabanaynaa waxaa maqan xubnihii iyo nidaamkii waxqaybsiga mana maaragtay mana aha cadaaladna ma aha ma jiro firi shir la qabtay ama nidaam la qabtay oo aanan arbitration lahayn aan war lagaa dhegeysanaynin aan lagu soo horfadhiisanaynin ma aragtay xukunka maanta waxay xukunka taagan tahay ciddii aad ka dacwoonaysa ayaa xukunkaaga qaadaysa waa tahay suldaane n marka hore beesha waxaan filayaa in casuumaad ay ku tagtay shirka saddexda gobol loogu sameynayo magaalada baydhabo gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool marka maadaama casuumaadaas markii hore aad ku tagteen meesha maxaa isbedelay khaladka xaguu ka yimid qaabka iyo dhibaatada jirta markaan kuu sheego waxay tahay marka hore oo lagu soo heshiiyey muqdisho waxaa lasoo waday odayaal ka tirsanaa lixda gobol oo saxiixayaal la dhahay annaga waxaan sigoodgarayneynay oon jecleen annaga waxaan nahay dad nabadeed oo dawlad jecel waxaan sigoodgarayneynay inaan shirka kaabno oo ma aragtay aan ma aragtay aan siino support siino si ay u fududaadaan howlaha oo uu maaragtay shirkaas ku fulaayo waxaa dhacday oo maaragtay timid meeshii annaga inaan karashka annaga jeebkeena kasoo bixino isdaberno oo aan si aan usii boodgarayno aan usii riixno maadaama la qaatay fikirka kaayiga ahaa oo saddexda ahaa oo shalay saliimka ahaa marka waxaa suuroobi weyday dadkii aan annaga wax lasii boodgaraynayni inayna siiyaan fursad waxaan weynay in nala siiyo fursad hataa dastuurka ka dowladiisa aan kaga doodno waxaan weynay in nalagala tashado maxaa qaabkee nidaamkee wax ku fiican yahay marka intaas markaan aragnay waxaan u aragnay inay tahay mid xag jira oo koox iyo dad yar ay iska maamulanayaan waan caddayn karnaa dadka maamulanaya waa dad loo dhiibtay wax oo meeshii loo meeriyey un sameynayo marka nin kasta raadkuu iska tiray dadkaasaa wax qaybiyey dadkaasaa wax sameynaya marka taasaan ku taliilaynaa uusan ahan cadaaladna ay u jirin dhexdhexaadna uusan u jirin kooxbaa maamulanaysa shirka waa tahay suldaani maadaama aad soo hadal qaaday saxiixayaashii heshiiska ku soo kala saxiixday magaalada muqdisho saddex iyo labaatankii bishii julaay in ay haatan ayagu horboodayaan taas micnaheeda ma u dhigi karnaa in guud ahaan beelaha digil ay ku dulman yihiin oo beelaha walaalahood mirifle gudaha shirka ay ku dulmaayaan ahaa waxaa jiro marka aan kuu soo qaato aan saxiixayaasha ku dhahay annaga dadka aan aaminsaneyn inay saxiixayaal yihiin waa labada nin ee heshiiska kusoo saxiixay madeer iyo cabdifataaxay ahaayeen balse saxiixayaasha waa la sarifay oo waxaa loo sarifay odayaasha kow iyo soddonka ahaa ee ma aragtay dowladda dhexe soo dhisay ayaa waxaa laga dhigay saxiixayaashii wax awooda ama wax qiimo ah oo aan aragna inay ku lahaayeen ma aragtay saxiixayaashii labada labada garab ma jiraan marka shirka wuxuu noqday qaab aan si kale loo tarjumo waxaa la sameeyey ruulkii iyo qaabkii lagu shaqeynayo qaabkii lagu shaqeynayona wuu noqon waayo kii loogu talagalay odayaasha doorkooda waxaa lahaa inuu guddiga farsamada ka shaqeeyo oo habeeyo odayaasha kee dhabarkee beena aniga haddaan kaaga soo qaado beesheeda aniga beesheyda afar begedi waay waxaa jira nimanka hadda sheeganayo sida ninka sheeganayo oo buubo cabdul buube ah waa saddex gumood shalay waxaa ahaa ani orijinku u yimid anoon begedi noqon isaga begedi ma noqon karo maanta magaceyga begedi inuu igu hogaamiyo oo dhaho anaa wax ku ah labaatan sanana oo ay u abdoomiso nahay dhaxalan ay noogu yimaadeen waana la ogyahay ciddii wax ahayd oo dhulkaas iyo dad nidaamkiis iyo faadkiisa marka waxaa u malaysaa beelaha digil beelkasta in beel dad la kor saaray qaabkaasna loo diidan yahayba inuu maaragtay aan afkaar nadiifa aan aan wax ku keensano waataa suldaane een hadalkaada waxaan u fahmayaa inuu u dhacaayo in beesha gudaheeda xitaa dhibaato oo dhanka een socsooc isir ahaaneed uu ka dhex jiro saas ma loo qaadan karaa warka sooc haa waa jiraan soocidaa jirta maxaa jira dadkii xukuumadda ka tirsanaa oo xildhibaanada meesha geystay baawarka iska leh ma jira cid kaloo baawar ninkaa xildhibaan u jeedin ama nidaamkiisa uusan u taagnayn magaceenaa la wataa xildhibaanaha meesha ku jooga nidaamkaas iyo qaabkaas qaabkii qaldanaha weli socda waa tahay marka maxaad is leedahay oo hadda kollanba khaladka sidaa tilmaantay waa khalad jiro oo dhacay oo la caddayn karo sidaasoo ay tahayna dabcan khalad kasta waxaa loo baahan yahay in laga gudbo marka sideed is leedahay way habboonaan lahayd in looga gudbo khaladka hadda taagan in qaladka hadda taagan wuxuu aada u habboonaan lahaa in looga gudbo in horta la is hor fariisto qaladka inuu dhacayna la isfahamsiiyo waxa aan u soconno waa dowladnimo waxa aan raadinayno waa dowladnimo waxaan raadinayno waa maamulka deegaanadeena oo dhibaatooyinka ka jira lawada ogyahay marka haddii ay ku koobnaato waxaan dareemaynaa oo helaynaa oo oo oo mararka qaarkood isheena ay ku dhacaysaa war anigiyo ah dadkii orijinka ah gobolka u dhashay ayaa waxaa la keenay dad aan uba dhalaninba gobolka u dhalanin oo hawiye ama nooc kasta ama nidaam kale ah oo ku imaanaya magacyadeena meesha ku imaanaya guruub beela ah sida beelaha digil iyo midif loo isdulmaayo guruub kale oo saddexaad oo kor oga yimid oo isagana dulmigiisa wato sida taan aad tilmaantay oo kale beelaha hawiye oo gobolka iyagana wax ka raba marka intaasoo arrimood iyo shir baa meeshii ka socdoo dowlada laga sugayaa ma isqabataa suldaane ma isqabanayso wax isqabanaya ma aha qofka waa in la siiyaa xuquuqda uu leeyahay waa haddee xuquuqda la uu helaayo wuxuu ku helaa markii uu afkaartiisa dhiibto ayaa wax loo dhisi karaa waxna loo samayn karaa annaga afkaarteeniyaa la caburiyey wax kastaa la caburiyey xuquuqdii aan ku lahayn inaan wax doorano ama wax diidnaa la caburiyey marka maxaad is leedahay gebagabada shirkan wuu ku soo dhammaan doonaa gebagabada shirkan haddii aanay wax iska bedelin nidaamka isriixriixa siyaasadeed eh ama yaa wax u qaban kara horta yaa wax isbedel samayn kara fikirka intuu ka imaan kara waxaan dareenaynaa fikirka saddexda ah oo saliimka ah oo la rabo in wax lagu qabto in laga weexiyo nidaam kale ay wadaan niman maaragtay n n n an ka shaqeyna inuu shirka la minjaxaadiyo ama kale maaragtay si kale loo duubo waxaa jira aniga ninka ma- ninka maanta ugu sarreeyo n ka ahaa maaragtay meesha coordinatorka dowladda ama ama uu ku xiraayo dowladda ma- mas-uuliyiinta waa nin bagedi magaciisa sheeganayo hal maalinna ima siinin fursad inaan la hadlo ninka suldaanka sheeganaya lugaheenaan ku raadin waxaa niri see wax u jiraan waxbay yiri meeshaan qalinkeeda anaa haayo cid kalena wax ma ogama baahanin war saas ma ahe ka jooji waxaan dacwadaan u gudbinay caalamkan gaarsiinay oo waxaan u sheegnay guddiga farsamada oo waxaan u sheegnay wasiiradii meesha joogay waxba ilaa hadda wax kasoo qaada ma hayno ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd suldaane een waxaan ku talin lahaa in si nidaamkii iyo qaabkii lagu soo celiyo shirka cid kasta oo deegaankaas ah oo qaylinaysana in la qanciyo kaasi waxa uu ahaa suldaanka beelaha afarta begedi suldaan cabdulqaadir suldaan cabdulaahi xasan mayow oo haatan ku sugan magaalada baydhabo qaybna ka ah shirka maamul samaynta saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya